kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda guud ahaan dadka afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay saddex soddon bilyan oo dollarka maraykanka ah ay sannadkii u diraan waddamadooda laba milyan oo soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay soomaaliya u diraan sannadkii iyana lagu qiyaasaa hal dhibic saddex bilyan oo dollar lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha waxbarashada caafimaadka iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar lacagaha ay soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in carruurtooda halkan ku koraa ama ku dhashaa ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan cabdililaah maalinguur oo ah madaxa xarunta xawaalada kaah ee gobolka virginia duleedka washington ayaan weydiiyey celcelis ahaan da'da soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha bismillaahi raxmaan raxiim colod waa ku salaamay mahadsanid for your interview averageka haddaan kuu sheego dadka wax diraa waa adigu un thirty five forty wixii ka sarreeya wax maaragtay afartan jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid usoo dhiibtay oo yidhahda lacagta iga gaarsiiya xawaaladda maalinguur maahee si kale iyaga kuma yimaadaan marka averageka ay weydiisa wuxuu u badan yahay afartan jir iyo wixii ka sarreeya marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool waalid baad tahay halkan baad ilmo ku korisay muddo badan baad joogtay ma jiraa cabse ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idinku xigay ee kuwa afartan jiradaad sheegaysa markay meesha ka baxaan caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go-do oo ay diri waayaan wallaahi taas aada bay maaragtay u yar tahay in la filo inay wax diri doonaan siday waalidkood sababta waxaa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oo ila leeyihiin dadkii ay ka soo tageen badanaa ma jiraan abba cabdirisaaq caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada waxa uu ku nool yahay magaalada toronto ee dalka kanada waxaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ay ka qabaan in carruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii
sheeko walba horta gurigaagay ka bilaabataa intaadan aadan u gudbin jaaliyad iyo community waxa weeye kuwii anigu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anagoo mar walba wax diraayo bil walba ee waxay yidhaahdaan aabbo may shaqaystaan dadkaas marka jawaabtaasu marna waxaan is idhaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu i weydiiyeen marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin middaan anigu isku eedeynaya waxay tahay oo dad badan oo anoo kalaa ilamida waanan u fasirin ama aanan maaragtay dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujino dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad d n agooda wato oo ka soo jeeda oo aabbahood dadkii sii dhalay ama la dhashay sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed ee waqooyiga amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya soomaalida waana aabba carruur leh waxaan weydiiyey isla su-aasha aan weydiiyey aabba cabdirisaaq caanageel
sidaas way jirtaa waxaa qayb ka mida waxa weeye wadankan aan joogna iyo wadamada galbeedka inta badan waxaa la yidhahdaa waa wadamo muxuu ahaa qofka uu keliya nool yahay ama qofka uu keliya isku xisaabtamo uusan qofku cid kaloo badanaad ugu xisaabtamin ilmuhu marka taasay ku korayaan taasay la saanqaadayaan taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go-o ama uusan xidhiir la samaynin waalidkii isaga dhalay ilmihii yani qaraabadiisii awyaalkii ayayaalkii abtiyaalkii adeeradii oo uusan maarata xidhiir badan la samaynin haddii xataa xidhiir uu la sameeya iska noqoto xidhiir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay laakiin tanaan inagu isku tiirsan nahay inaysan aada u aqoonin marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye war armay ilmuhu ka go-aan bulshadoodii armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga iyo dadka aan dareemayno waa waxa jirta xaqiiqatan aan ka walwalayno weye ayaan yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada toronto ee dalka canada waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo carruurta ee soomaalida qurbaha free mogta waa wakti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda wax aa gelin kartid haddee maskaxdooda stak ku noqotana ma ka baxdo marka annaga soomaali haddaan nahay waxyaabo badan waxaa jiro aad nooga hoos baxay waxaan waa fududaysanay wadankaana wadankeena ma ahayn laakiin you right hadda haddaana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo ilaahay ka baqaayo oo maasha allah ah oo laga yaabaan inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan ayaan ayaa qabta in hooyooyinka soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheeda ku dhex jirto retirekeeda dhan way jirtaa shilin idama soo galo boqol dollar keliya ay ahaato inta kale waa iibaa markaasa dhaa ilmahaaga muu macnaysa ha waa ogyihiin goodaan hadday ogyihiin sababtoo berri markaad qoorta laabatid si ay ayaga u qaataan lacagtan way go-aysaa dawlada iskale laakiin ayaga si u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkay rabaan hay hadday siiyaan xataa magaalada xataa qof qaboon oo kula nool oo dhibaateysan oo aad dadka aabiiska dhintay hooyo miskiin oo dhibaateysanaysa hadday cunugaasiya ku sadaqeystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waaye sadaqay utaa waxaa leeya waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraayo waxay meesha ku socoto sadaqada kasoo gelayso waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan beri boqol dollar markaa jirta waxaa laga yaabaa ilaahay inuu laba boqol oo kale kusoo geliyo ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyo sababto sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen ilaah kaaga celiyo wax uun caruurti maarata si fiican ugu caruurtaana aaday u maaragtay u qalbi jilicsan yihiin wax uun haddaa fahamsiisid waa kaa yeelayin talada inkastoo carruurta soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwo xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato haddana waxaan la dafiri karin inay jiraan carruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya sucaado shaaciye waxaa waalidkeedu ay maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sannaddii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii markii soomaaliya ay burburtay hadda waxay ku nooshahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay aaminsan tahay in carruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin dadka horta isku mid ma aha waalidkay ku xiran tahay waxay waalidkay ku xiran tahay for example aniga markaa maraykan imaanayo isaga toddoba sanaan jiray soomaaliya markay intii nasoo qaxay iyo marka wixii laisku daray marka maraykan imaaday inta yacni caqli aan yeeshin meeshaanan joogay so haddana waxa waaye dadka qof ugu badanoo ama lacag ehelkeeda u dirta ama soomaali lacag u aruurisa ahay maxaa kaa caawiya kula tahay waxaa iga caawiyey waalidiinta soomaalida ay ku xiran tahay waxaan kuu leeyahay waalidku markuu ku dhex jiro communitygiisa ilmihii ay kamid yihiin communityga masaajidka ilmuhu ku xiran yihiin ilmihii waxay arkayaan dadkooda inay ka maqan yihiin masaajidda intaa waa laga sheegaa dadkiiniyaa dhiban wax ku dara ajaraa ka helaysaan marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa waye communityga insideka inuu qof ku jiro hooyooyin badan oo waxaa jiraan waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo amerikaan ay iska noqdeen oo soomaaligii ka dhumay oo ilmihii marka caqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jiritaankooda dhanba waxay aaminsan yihiin soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin american yihiin individual wadankan waxa qof walba shaksi kastaba waxa waye naftiis inuu meel kasoo saaraa loo tababaray ilmihii marka waxaa kala dhacaysa fikraddaas ah waxbaro ya nolosha future sanayso laakiin ilmaha markay community ku dhex qoraan masaajidii ku dhex qoraan dadkii ku dhex qoraan waalidiintii la joogaan dariskii la joogaan ehel ku dhex xiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wadda inuu ka maqan yahay way dareemayaan jaceylka waalidka uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba xarunta xawaalada kah ee gobolka virginia ayaan kula kulmay aabba soomaaliyeed oo lacag ka diraya balse aan u weydiiyo ra'yigiisa walaal magacaaga saddexni sheeg bashiir ibraahim sadow bashiir waxaad taagan tahay meel xawaalada ood lacag ka diraysaa dabcan soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan dalkii u diraan ehelkooda u diraan waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya caruurta halkan ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan sidaada oo kale ma aaminsantahay in lacag u diri doonaan taasi waxay ku xidhnaan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay iyo sidii loola koriyo haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn waxay u badnaanaysaa inuuna waxba dirayn maxaa kula tali lahayd markaa waalidiinta waxaan kula talinaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqankii ugu xidhnaadaan una ogaadaan ay daryaalka reerarka saasaan aada u aaminsanay anugu aabba cabdi-ilaah maalin guur oo xarunta kaah ee virginia madax ka ah iyo hooyo ayaan yuusuf oo toronto ku nool ayaa labaduba qaba in carruurta qurbaha ku koraa ay dhaga nugul yihiin laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan waxaan u nisbaynayaa waalidka ama hooyada ama aabbaha markay wax dirayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama xawaalidii baan aadayaa marka they don't know meesha u socoto hooyo ama aabbo lacagti unbaa la dirayaa marka dad yar oo aada u yar baa maaragtay caruurtooda sababtay u dirayaan lacagta iyo qofkay u dirayaan waxa uu u yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega laakiin boqolkiiba siddeetan iyo shan waxay u badan yihin xawaaladii baan aadaya waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray they don't care iyo hooyo xawaaladiiba aaday aaba xawaaladiibu aaday waay un bes marka maxaa kula tali lahayd markaa waalidiinta waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in maaragtay shilinka daalarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo saaxiibtinimay noqon kartaa qaraabay noqon kartaa waalid kalu noqon karaa in la dare la ogeysiiyo lala tashado aabba hooyo boqol baan diraya maxay kula tahay yaa loo diraya oo su-aal baa imaanaysa taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugii yaraa in uu isna yidhaahdo bal tallaabooyinkii aabbihii hooyo ku dayo cunugii wuxuu ogaanayaa waxaan aabbihii hooyadii ee wadaan samafalka ah berri samafalkana aad bay u yaqaaneen haddii loo micneeyo waa qaadanayaan waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood wadanka inayn aadin caruuraa wadanka aado soo aragta dhibka yarfaadka caruurna ma ay aadin dadaa opportunity uhela inay wadanku noqdaan ee ilmahooda soo tusaan dadna ma u helin hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunuga inuu ku bilaado asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa ilmaha no problem ilmahan aaday ku dhegeysanayaan ku fiican yihiin inaa aad fariisatay oo tiraahdo waxaa rabaa legasigaan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid haddaa aniga dhinto waa kas haddaa aniga noolahana anaa dhiibanaya laakiin once while waxaan jeclahaan lahaa inaa wax isiisaan aan ku sadaqeysto hooyaday ama aabahe ama ankalkey ama adeerkey ama familka xagga joogaan oo dhibaataysan famil badan baa leenahay familkana xaggana waxawaa shaqo ma taalo dhaqaalana ma yaalo qofkii dhaqaalo hoosta keliya un baa noolaan naro laakiin lacagta badanaa micnaha waxay naga soo gashaa dibadda dadka dibadda keeno ee u keento bruuf micnaha inta xawlaad oo wadanka ku jirto hal hal lacagay diraan ay tiraado intaanay diraan intaanay sameeyaan intaasna waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo wadanka iyo dadka masaakiiniinta oo wadankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin wadankeyga soddon sano uu dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay inta wadanka joogtana waa silicsan yihiin inta wadanka kasoo carartana nolosha aaday ugu qisma expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan micnaha ay caruurtii wax u sheegto ama dardaaran ay ka tagto haddee hooyada dardaaran ka tegin waxyaabaha naga hoos baxay kamid tahay iyadan waxa waaye way adag tahay caruurtan waddankan joogisay kuwa xasuustaan ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa waalidiinta qurbaha u haya talooyinka soo socda marka koobaad waxaan isleeyahay wadamadan aan sheegaysaan sheegnay qofku inuu isku tiirsado horta in la baro waa muhim inuu isku kalsoonaado in la baro waa muhim isla xagga kaleeto wadamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihii dhan kale laga bari karo marba waxaan xusuustaa idaacadda n b r ta waxaan ka dhegaystay arrin la yaab leh nin baa marka wuxuu yihi waxaan dhalay ilmo ilmaha wuxuu yihi wiid walba waxaan siiyaa hal dollar ayaan siiyaa marka hal dollar markaan siiyo halka dollar afar baan u qaybiyaa buuri waa afar kuwaa dhar waan garanayna afar baan u qaybiyaa marka waxaan idhaahdaa buuri hal kuwaa dhar ama shan iyo labaatan senti ama shan iyo labaatan bini adigu meel muxuu aha dhigo oo saving kayd dhigo shan iyo labaatan muxuua benina waa inaad sadaqaysato oo aad cid ku kaalmayso waa laba shan iyo labaatan benina waa inaad wax kusoo gadato nacnac iyo xanjiya waxay ugeyso kusoo gada adigu shan iyo labaatanka beni ee kuusoo hadhayna sidaad adigu doontay yeel sidaad adigu doontay yeel marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa intaa halkaa dollar wuxuu ku baray kow in wax la kaydsado wax la dhigto laba in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo saddex in go-aan la qaato iyo sida joyceka loo qaato oo markuu yihi shan iyo labaatan bini ado waxa rabta ku samayso in muxuu ahaa go-aanka iyo go-aan qaadashada uu baro inaguna taasoon weliba u diimeynayno oon odhanayno ilmihii inaan aan barno shaqayso wax wax wax dhigo qeyb ka mida muxuu ahaa kaalmeeya waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay iyo tii aad aan kasoo jeednaba wax ku celi tusaale ahaan waxyaabaha waddankan caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale arrintii haiti oo kaleeto ilmaha waxaa la baraa iskuullada ay dhigtaan caadi in lacag loo ururiyo markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu aha duufaano iyo dabaylo waxaa la baraa in lacag la ururiyo markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii muxuu ahaa maxabadii ka dhacday shalay oo kaleeto albaso texas waxaa la baraa in dhiig la bixiyaa la baraa wadanka marka qayb ka mida innagana inaan ku dhiiri gelino innagoo weliba islaamkeeni iyo diinteeni kasoo gelayna inuu qofku qayb ka mida bulshada noqdo wax ku celiyo inay horta tahay mas-uuliyad saaran xagga kalena in uu aan dareensiino inagu maanta waxaan haysanaa faa'iido innaga baahi ma qabno waan fiican nahay laakiin meeshii ad anigu kasoo jeeda haddaan aabihi ama hooyadu ay tiraa aan kasoo jeeday ee ahayd muxuu ahaa aan ka nimid ee africa ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eede iyo qaraabo kale ilma adeer iyo kazani saasay u yaqaanine oo waxaa jira aan waxaad adigu haysata aan haysanin marka in aan bini aadamni ahaan u caawino qaraabo ahaan u caawino diinteenaa qabta dhaqankeenaa qaba insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka fiican waxa laga filayo weeye taasu marka iyadana waa qayb kale wey waxaan isleahay oo muhima ilmaha la isku dayo in africa dib loo geeyo oo wadanko wadankii muxuu waalidkood ka yimid dib loogu celiyo oo mararka qaar waxaa laga yaabaa tegiddaa uu tegayo uu soo arkayo muxuu aha ehelkii iyo qaraabadii iyo uu soo arkayo inay noloshiisa wax badan ka basho hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba codkaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadannay halistaa soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto carruur halkan ku dhashay ama ku koray barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo aan idinla socodsiiyo anigoo maxamed colad xasana intaa ayaan ku dhaafaya